deegaanada qosol tira iyo qoryooli oo ka mid ah deegaanada hoostaaga ah degmada hubiyo ee gobolka mudug ayaa waxaa ka jira abaar saameysay nolosha dadka iyo duunyada ku noola deegaanadaasi baahiyaha ka jira deegaanadaasi ayaa waxaa ka mid ah biyo yari raashin la-aan iyo waxbarasho la-aana wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdulaahi dhagacade oo maalmihii ugu dambeeyey safara ku marayay deegaanadaasi ayaa ka warbixiyey sida ay abaarta u saameysay iyo baahiyaha ka jira deegaanadaasi sidoo kale deegaanada qaar waxaan kusoo aragnay dhibaato dhinaca biyaha ah si guudna abaarta waxay ula siman yihiin deegaanka galmudug oo dhan iyo soomaaliya abaarta maarata xilliga dayrto la waayay roobka marka cabashooyina ka jiro deegaanada qaarna gargaarka hay-aduhu si fiican uma gaarin oo maxaa la yidhahdaa si gaarahay dhibaato gaar u qabin gaar ahaan magaalo xeebeedka ceelhuur marka booqashadanu si guud toddobaadkaas ayay ku saabsaneed magaalooyin badan ayaan kusoo marnay waxaanan maaragtay muhiimadana ahayd inaan baahidaas maxaa la yidhahdaa indhaheenna aan kusoo aragno caqabadaha ka jiray ximbar waaqa iyo iyadaba caqabada haysato waxay tahay inaysan ateenada aysan ka shaqaynayn deegaankana inta badan hurmuud shirkadda hurmuuda u badan marka shirkadda halkan waxaan uga jeedinaynaa maamulka shirkadda ee gobolka midugna waa la hadalnay caqabadaas waa gaarsiinay marka waxaan rajeynaynaa dadkaasu lacagta keliya ay haystaan waa lacagta e v c-ga e v c-gana ma u shaqeynayo taleefonkana ma u shaqeynayo marka ximbar waaqi iyo goryaala waxaan kusoo aragnay in ateenada ay caqabad weyn ay ku tahay oo aysan wax ateena aysan ka jirin marka waxaan codsanaynaa waa caqabad aysan dadku waxbana kala iibsan karin taleefonkii iyo adeegii aysan haysan marka arrimahaas waxbarashada caafimaadka iyo biyahaba iyo gargaarka iyo ateenada shantaas shayba waa shanta shay ugu muhiimsan waxa soo weheli karo waa waxa guud isbedelka cimilada oo caqabad guud dhulka xeebahoo dhan ku haya galmudug kasoo bilow ilaa xadka degmada hobyo iyo jiriiban ilaa aad degmada ceeldheer iyo cadale aad ku tegto dhulka xeebtaah oo caqabad weyn ayaa ka haysato goryaal haddaan si gaar uga waramo biyuhu kale ceelkii oo ceeluur ee cabaana ka qodan magaaladu deegaan ahaan meel fiican waaye caqabadaha haysta marka waxbarashadii iyo caafimaadkiina adeegyadaas waa ay ka maqan yihiin gargaarka hay-aduhuna maysan gaarin oo celhur waxay kala mid tahay inaysan maaragtay hay-adaha oo deegaan ka shaqeynaya aysan gaarin maxaa laydhaha goryaale marka waxaan ka codsanaynaa arrimahaasu baahiyaha ugu muhiimsan oo jiro waaye sidoo kale celhur oo kale dayaca ka muuqday waxaa ka mid ah iskoolka oo kale inuu maaragtay dayac badan ka muuqday wasiirka wasaaradda waxbarashada sanadka hore aan isla booqanay wasaaradduna codsigeena waa ay qaaday waana dadaal badan ay ku maqan tahay waxaan rajeynaynaa insha alla wasaaradda waxbarashada in lagala shaqeeyo dadaalkaas inaan ku guulaysano iskoolkaas in dib loo dhiso sanadkan ayaa waxaa deegaano badan oo ka mid ah dowlad goboleedka galmudug waxaa saameyn ha ku yeeshay abaarta xilli la waayey roobkii dayrta